baasaboorka soomaaliya ayaa u shaqeeya sidii uu ahaa markii dalka lagu dhaqmayay nidaamkii hore ee dowladda militariga ahayd hadda uu waddanku federaal yahay waxaa ka jira caqabado dhinaca garsoorka ah sida maqnaashiyaha maxkamaddii dastuurka oo xilligan muhim u ah soomaaliya maadaama doorasho la aadayo iyo golaha adeegyada garsoorka oo aanan shaqaynayn haddaba maxaa hortaagan in soomaaliya ay yeelato nidaam cadaaladeed oo la jaan qaadi kara hanaanka federaalka ah ee dalka ka jira wariyaha v o eda ee muqdisho cabdulcasiis barrow ayaa ka wareystay wasiirka cadaaladda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac waxa uu ugu horan weydiiyey xaaladda cadaaladda wadanka iyo hanaanka garsoorka
hanaanka cadaaladda ee dalka waa hanaankeenii hore oo cadaaladeed oo dalka ka jiray annaga dowladda guud ahaan inta federaalka hadda loo guuri hanaan cusub maynan yeelan laakiin dadaaladii ay wasaaradda iyo maamul goboleedyada wasaaradahooda cadaaladda ay sameeyeen waxaan soo dhadhoweynay hanaan cadaaladeed oo federaala oo dalka uu ku shaqeyn doono kaas oo haddeer meel dhexe noo maraayo oo gebagebo uu yahay aan rajaynayno in mustaqbalka dhow aan yeelan doono hanaan cadaaladeed oo federaala laakiin kanaan hadda ku shaqeyno waa kii hore oo dowladdii dhexe ay ku shaqeyn jirtay iyada oo shuruucyada qaarkood wax laga hagaajiyey kaasaan hadda ku shaqeynaa laba kun sideed iyo tobankii magaalada jowhar waxaa lagu qabtay shir ay isugu yimaadeen wasaaradaha cadaaladaha maamul goboleedyada iyo wasaaradda cadaaladda ee dowladda soomaaliya waxaa looga hadlay la isla gartay hanaanka cadaaladda soomaaliya ee u shaqeynayso iyadoo wasaaraddan aad hadda wasiirka ka tahay ee qaatay doorka hogaaminta hanaanka cadaaladda ee soomaaliya ilaa iyo hadda lama hirgelin maxaa hortaala
waa sax halkaas heshiis baa lagu soo kala saxiixday heshiiskii halkaas lagu soo kala saxiixday waxaa la keenay xukuumadda xukuumadda wax isbedel ay ku samaysay isbedelkii lagu sameeyey baa xogoo maaragta maamul goboleedyadu ay yiraahdeen in dib loogu laabto waaye arinkaas wasaaradda stiil way wadaa waxaa la tashi la wadnaa maamul goboleedyada haddii ilaah yidhaahdo oo waktiga noo saamaxana waxaan rajaynaynaa inaan soo gebagabayno intaan anigu joogno hadday suuroobi weydana xukuumadda soo socota ayaa soo gebagabeyn doonta insha allah waxaad iiga warantaa hanaanka garsoorka soomaaliya iyo sidaad hadda maxkamadaha gobolka banaadir ku yaala iyo guud ahaan soomaaliya inta aad gaartaanba siday u shaqeeyaan
maxkamaduhu heerarkoodii kala duwan ayay ku shaqeeyaan oo sida aada la socoto waa saddex darajo oo aada u muhiima heerka maaragta gobolka iyo raaxfaanka iyo maxkamadda sare xaqiiqdii shaqooyin aada u waaweyn ayay dalka ka qabtaan garsoorkii dalka oo dhan ayay ka shaqeeyaan bulshada soomaaliyeed ayay u adeegaan hay-adaheedii kala duwan wax walba oo laisku soo qabsado dalkeena shuruuc baa uga taalo maxkamaduhuna shuruucdaas iyagoo isticmaalayo ayay dalka guud ahaan cadaaladiisa iyo sistamkiisa ku kalsoonaashihiisa ay ka shaqeeyaan maadia ka gaadho inta ay joogeen tiimka hadda jooga xeerlaaliyaha iyo guddoomiyaasha maxkamadaha iyo ka maxkamadda sare intay joogeen isbedel fiican iyo neecaw qabow ayay dadku dareemeen dhanka cadaaladda annagana guud ahaan siyaasadda cadaaladda waa kala shaqeynaa laakiin ma jirtaa in garsoore dacwooyin culculus galaya mushaar ahaan ama gun ahaan afar boqol oo dollar lacag u dhiganta uu qaato iyadoo ay dhici karto waxa lagu aaminayana ay tahay dacwooyin culus inuu galo soo taasi nidaamka cadaaladda dhibaato kuma noqon karto in dadka soomaalida ay helaan garsoor wanaagsan arinka dhaqaalaha waa kuu sheegay dowladdu waxay leedahay grades ay ku bixiso mushaaraadka ay ku bixisay leedahay gradeskaas mushaaraadka lagu bixiyana qofba heer buu ka joogaa sidaa daraadeeda marka anigu maka maaragta faahfaahin kari hebel mashaar hebel buu qaataa hebel mashaar hebel buu qaataa taa marka waxaa isleeyahay waa su-aal wasaaradda maaliyadda qusayso laakiin guud ahaan in garsoorku uu helo dhaqaalo ku filan iyo nolol ku filan inuu helo dadaalaadka aniga ka wasiir ahaan mas-uuliyadda gaarka ii saaran bay ka mid tahay waanu ku dadaalaa xukuumaddana guud ahaan way nala wadaa arinkaas in maaragta garsoorayaashu nolol ku filan ay helaan gareedyada ugu muhiimsan ee dowladdu ay wax ku bixisan ay wax ku helaan haddana intoodii badan gareed ee bay wax ku qaataan wayna fiican yihiin hanaanka masqumaasuqa ee wasaaradda cadaaladda laga sheegi jiray maxaad ka qabataan shaqo fiican aan ka qabanay waxaan sameynay istaraatiijiyadii lagula dagaalami lahaa musuq maasuqa sharcigii baarlamaanka waa marsiinay guddigii la dagaalanka musuq maasuq waa dhisnay waa shaqo bilaabayaan haddii ilaah yidhaahdo dadkii lagu tuhmayey inay garsoorka musuq maasuqa badankooda xelalka waa laga qaaday maaliha ka gaadho madaxweynaha iyo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo dhammaan iyo xeer ilaalinta way ka shaqeeyeen annagana siyaasad ahaan waa kala shaqaynay stiilna way socotaa reformku roma hal maalin kuma wada kuma dhismin dadaalka garsoorka weli waa wadnaa waa tahay soomaaliya waxyaabaha aadka looga cabanayay sanadihii ugu dambeysay waxaa ka mid ahaa in afar dhibic shan meel kasta lagu eego meelaha dadku ay aadka uga cabanayeen waxay ahayd in garsoorka soomaaliya iyadoo dadkii xirfadii lahaana la magacaabaya haddana afar dhibic shan aan lagu fiirin oo qofka aqoonta uu leeyahay meesha lagu keeno arintaasi goron wax laga qabanaya afar dhibic shan waa musiibo soomaalidan haysato waa musiibo qaran dee duruufaana keentay oo haddeer anaga waxba kama bedeli karno laakiin garsoorku haddeer qofkii mudnaa iyo ciddii mudneed ayaa loo xulaa annaga haddeer inta aan anigu ka ogahay laguma mashquulo afar dhibic shan laakiin soomaalida sideedaba afar dhibic shanta laftirkeeda qof wanaagsan ka heli kartaa adigoo eegaya afar dhibic shantii laftirkeeda ayaa qofkii ugu wanaagsanaa ugu shafaafisanaa oo ugu cadaalad wanaagsanaa aad ka xuli kartaa kaasi wuxuu ahaa wasiirka cadaaladda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur oo muqdisho ugu waramay wariyaha v o eda cabdicasiis barrow